bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائiy raximah اllah tacalى baabu أwali waqti اlmgrib maqribka waqtigiisa awalkiisa cadayntiisiibuu u baab yahay oo goorta uu maqribka awal uu soo gelayo wabilisnaadi qaala akhbaranii camru bnu hishaam wa huwa alkhusaaciyu hiqat rawaa lahu nasaa-iyu faqad qaala xadahanaa makhlad bnu yaziida wa huwa alqurashiyu saduuqun lahu awhaam can sufyaan aلthawriy can calqamata bni marhadi can sulaymaana bni buraydata can abiihi qaala jaa rajulu ilaa rasuuli اllahi sal ly slam nin baa nabigu u yimid fasa'alahu can waqti salaati salaada waqtigeeda ayuu ka su-aalay faqaala wuxuu yidhi aqim macanaa nala nagow oo nala joog haadayni اlyowmeyni labadan maalmood faamara bilaalan bilaal ayuu amray nabiga faaqaama waa aqimay cinda alfajri fajarka agtiisa yani aqaama hunaa bimacnaa adana unbay ka dhigan tahay waa adimay ama salaadii baaba la oogay markiiba cinda alfajri fajarka agtiisa fasalla alfajra fajarkii ayuu tukaday uma amarahu wou amray xiina zaalat ishamsu qoraxda markii ay cirka ka wareegtay fasalla duhra duhurkii buu tukaday uma amarahu wou amray xiina ra-a shamsa qoraxda marku arkay baydaa-a inay caddahay yani ay xaraarad leedahay oo ay aad yani cirka uga muuqato fa aqaama alcasra ayuu aqimay uma amarahu xiina waqaca marku dhacay xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda markii uu dhacay oo uu galay yacnii qoraxdu ay dhacday fa aqaama almaqriba maqribkii ayuu aqimay uma amarahu wuxuu amray xiina qaaba shafaqu shafaqa guduudka markuu cirka ka baaba-ay fa aqaama alcishaaa buu aqimay intaasba waa awalulwaqti uma amarahu min algadi berri ayuu haddana amray fanawara bilfajri fajarkii ayuu iftiimiyey oo yacni caddo ayuu tukaday waay waa iftiimiyey bimacnaa markii wax walba la arki karay oo ay caddo noqotay ayuu sidaa ayuu fajarkii geliyey waa iftiin geliyey uma abrada biduhri duhurkiibuu qabow geliyey haddana oo ibraad buu sameeyey dib buu u dhigay wa ancama an yubrida wa ancama waa ku yacnii daa'im noqdo waa ku dheeraaday waa ku xeel dheeraaday an yubrida inuu markaa ibraad geliyo aad buu ibraadka u geliyey uma salla alcasra casarkii buu tukaday washamsu baydaau qoraxda oo cad wa akhara can dalika xoogaana waa kasii dib dhigay yani iyadoo qoraxdii cad laakiin xoogaana uu kasii dib dhigay uma salla almaqriba maqribkii buu tukaday qabla an yaqiiba shafaqu shafaqu intuunan baabi-in waxaa ka muuqata maalintan dambe maqribkiina inuu gadaal u dhigay ilaa inta shafaqu uusan baabi-in ka hor ayuu tukaday laakiin hore uma tukanin uma amarahu wuxuu amray wuu amray faaqaama alcishaaa buu aqimay xiina dahaba hulusu lleyli habeenka saddex meelood meel markii ay tagtay awal horow waqti awalkuu tukaday maalintii hore maalinkanna wuxuu tukaday saddex saac afar saacoo kale markay tahay fa sallaaha waa tukaday uma qaala wuxuu yidhi ayna saa-ilu aaway kan su-aalayey can waqti salaati salaada waqtigeeda ka su-aalayey waqtu salaatikum salaadiina waqtigeeda maa beyna maa ra-aytum wixii aada aragteen inta u dhexayso maalinkii hore maalinkii dambe waxaa laga qaadanaya marka qofka in camal wax lagu tusi karo camaliyan in wax loo baro oo tacliinta keliya hadal aynan ahayne mararka qaar inay noqon karta ficilba wax lagu bari karo lagu tusi karo isagaana ablaq a bay dhahaan culimada oo isagaa xeel dheer ayb waxaa kaloo meeshan u keenay awalu waqti lmaqrib inuu ku bayaaniyo maalintii ugu horeysay ee uu tukaday wuxuu tukaday markay qoraxda dhacday ayb xiina waqaca xaajibu shamsi qoraxda marka yacnii darafkeeda markii la waayey yacnii kulligeed markay dhacday ayb qaala baabu tacjiili lmaqribi maqribka dedejintiisa wixii kusoo arooray cadayntiisii buu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa muxamedun huwa bnu jacfar almulaqabu bigundar qaala xadaanaa shucbatu can abi bishrin abu bishri bnu abi waxshiyata jacfar baa magaciisa la yidhaha jacfar bnu abi waxshiyana waa la dhahaa jacfar bnu iyaas waa la yidhaahdaa mararka qaarna abu bishri ibni abi waxshiya intuba waa isku hal nin ayb wa huwa hiqat min ahbat الnaasi fi saciid bni jubayr ayuu ahaa wadacafahu shucbatu fi xabiib bni salim wa fi mujaahidin markii mujaahid laga warinayo iyo xabiib ibnu salim waa la daciifiyaa marka laakiin laga warinayo ou saciid ibnu jubayr laga warinayana ninka ugu horeeyo la qaato noqona qofka ugu horeeyo markaa la qaato ayuu noqonayaa markaasna marka jarxi muqayadaa ku dhacay qaala samictu xasaana bna bilaalin ayaan maqlay buu yihi wahuwa almusaniyu albasriyu saduuqun can rajulin min aslama nin ree aslam ayuu ka warinayaa marka min asxaabi nabiy sal l slam nabiga asxaabtiisa ka mid ah mar haddii la yidhi marka can rajulin min aslama min asxaabi nabiyi khalaas ibhaamka saxaabiga waxba ma dhibaayo lianna asaxaabata kulluhum cuduul ayb wuxuu yidhi anahum kaanuu waxay ahaayeen yusaluuna maca nabiy llahi sal l slam nabigay la tukan jireen almaqriba maqribka uma yarjicuuna ilaa ahaaliihim guryahooday u noqon jireen ilaa aqsa lmadiinati madiine meesha ugu shishayso ah xaggeeda yarmuuna way gananayeen leebab iyo waxbay ku shiishtamayeen wayubsiruuna waa arkayeen mawaaqica sihaamihim leebkooda meelaha uu ku dhacaya waa arkaayeen yacnii meeshaas marka maxaa laga qaadanayaa in la dedejiyey maqribka oo markay qoraxda dhacdayba haddii la tukaday nebigana sida qaalibka maqribka wuxuu ku aqrin jiray qisaarta suwarka oo qisaarulmufasalka ayuu ku aqrin jiray mar haddii inta qisaar suurado gaagaabanna lagu aqriyey awalkiina laga tukaday qofkii baxo marka iyadoo waranka meesha lagu tuuro loo jeedo oo aan weli iftiinku uunan baabi-in ayaa meel dheer gaari jireen xadiidkan oo kalena raafic bnu khadiij ayaa wariyey isaga laftiisa ayb qaala baabu taakhiiri lmaqribi maqribka dibdhigiisa in dib loo dhiga maqribka wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leythu can khaalid bni nucaymin alxadramiy sidaasuu yidhi laakiin khaalid ma aha ninkan khayr ayaa la yidhaha magaciisa khayr bnu nucaym alxadramiy ayb saduuqun faqiih ayb saxiixu muslimkana sidaasuu ugu yaalaa khayru bnu nucaym ayaa ku taal saasaana sawaab nusqooyinkan waxay qorayaan can khaalid bni nucaym waa khayr marka isaga khaalid ma aha ayb can ibni jubayrata ayuu haddana qoray iyadana waa qalad oo nusqada ku yimid marka waa can ibni hubayra asawaabu waa ibnu hubayra kadaa fi saxiixi muslim saxiixi muslimkana saas ugu jiraa cabdullaahi ibnu hubayrana waay ninkaa hiqatun rawaa lahu muslimun waalarbaca ayb can abi tamiimin iljeyshaniy wahuwa cabdullaahi ibnu malik hiqatun mukhadram jeyshani marka nisbatan ilaa jeyshaan jeyshaanna waa qolo asdida ka mid ah qolooyinkan yacnii reer yeman ee asdi qabiilada laf ka mida iyadaa loo nisbeeyey marka ninkaani marka tiri mizi alxaafid almizi tahdiibulkamaalka ma uunan u calaamaynin kha wa min xaqihi in kha loogu calaameeyo liannahu bukhaari xadiid buu ku leeyahay oo isaga marka wuxuu u calaameeyey miim oo muslim ah iyo qad oo ah abu daawuud fi kitaabi alqadar iyo ta oo tirmidi ah iyo siin oo nasaa-i ah iyo qaaf oo ibnu maaja ah qaswiini kha-dii marka bukhaari in loo ramsiyey ahayd waa waa hilmaam waa ka tegey ayb can abi basrata algifaariy qaala sallaa binaa rasuulu llahi sal l l slam nabiga ayaana tujiyey alcasra casarkii ayuuna tujiyey bilmukhamas ayuu nagu tujiyey mukhamas saana loo dabdiyey oo nawowi iyo saan u dabdinayaa mukhamas laba miim oo midka dambe uu sheedan yahay kor dhigan yahayna ayb meesha marka waxaa kaloo loo dabdiyey iyadana sidoo kale mukhamisna waa layidhi ayb waana meel macruuf ahoo dariiqun fii jabali fii jabali cayrin ilaa makata buurtaa marka madiine ku taal marka laga baxo oo dariiqa maka iyo xaggeedana lagu socdo ayaa marka dariiq ku yaalla meel ku taalla waa mukhamas mucjamu lbuldaanka sidaasuu ayuu leeyahay yaquut alxamawi fii mucjami lbuldaan isaga marka laakiin wuxuuwaxaa makhmis makhmis ayuu dabdiyey laakiin dabdigaasi waa iska dabdi qalami ah ee hadda dabdi isaga uu ka sheekeeyey ma aha laakiin kutubta qaara ugu qoran yahay makhmis oo saa saasoo kale u dabdiyeen adu waa meel marka dariiqa maka xaggeeda marka loo aada makaan oo macruuf meesha ayuu casarka nagu tujiyey qaala wuxuu yidhi ina hadihi salaata salaadani curidat calaa man ayaa loo bandhigay kaana qablakum idinka horreeyey dadka idinka horreeyey ahaa fadayacuuhaa way dayaceen casirkii man xaafada calayhaa qofkii ilaaliyo kaana lahu ajruhu ajrigiisuu leeyahay maratayni laba jeer walaa salaata salaadi ma ahaanin bacdahaa iyada gadaasheeda marka casirka la tukada kadib salaad ma ahaanin xataa yatluca ashaahidu ilaa uu xidiga ka soo baxo washaahidu annajmu meeshaasuu marka wuxuu ka fahmaa nasaa-i xidigu goormuu soo baxaa markay qoraxda dhacdo hore kama soo baxo waxyarow qaataa baabkana waa maxay ta'khiiri ilmaqrib meeshaasuu rabaa marka inuu ka qaato sindi wuxuu leeyahay kinaayatun can guruubi shamsi baaba loo jeedaa hadda xidig inuu soo baxo yacni xidiga soo bixidiisa muraadku ma ahane qorax dhiciddaa loo jeedaa buu leeyahay lianna biguruubihaa dhicidda ayaa yadharu shaahidu xidigaa shaahidku qorax markay dhacdo unbaa la arkaa marka ilaa ay qoraxda ka dhacdaa loo jeedaa lianna qoraxdu iyadaa sabab u ah inuu xidiga soo baxo marka isaga wuxuu ku wadaa marka musababkiibaa la sheegay wa iraadati sababaana loo jeedaa buu rabaa inuu dhaho ayb min itlaaqi lmusababi wa iraadati sabab xidiga inuu soo baxo waxaa ka horeyso oo sabab u ah qorax inay dhacdo wacalaa haadaa marka xadiidku daliil uma noqonayo maqrib in dib loo dhigo marka haddii saa loo fasiro oo u wado isaga sindi ayb nasaa-i laakiin sida ka muuqato wuxuu ka fahmay isaga maqribkii in waxyar dib loo dhigi karo ee qofkii cudurdaar iyo wax lamida leh maahane in de dib la isaga dhigdhiga ma aha ayb qaala baabu aakhiri waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa aakhirkiisa cadayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa abu dawuud wahuwa abu dawuud adayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can qataadata qaala samictu abaa ayuuba ayaan maqlay alsdiy abu ayuub alsdiy almaraaqiyu ismuhu xabiib ibni malik ayaa la yidhaahdaa hiqatun yuxadisu can cabdillaahi bni camrin qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi kaana qataadatu yarfacuhu axyaanan qataado xadiidka mar waa kor yeelayo nebigu u kor yeelaya wa axyaanan mararka qaarna laa yarfacuhu oo cabdullaahi bni camar buu ku ekeynaya yani marna mowquuf buu ku warinaya marna marfuuc saxiixu muslimka wuxuu leeyahay riwaayada abi caamir alcaqadi marku keenay shucba wuxuu yidhi rafacahu maratan walam yarfachu maratayni qataada mar ayuu rafciyey laba jeerna waa waqfiyey oo cabdullaahi bnu camar buu ku waqfiyey qaala wuxuu yihi marka ahlu culamaa lxadiid diqada ku jirtaa fahmi wixii marka rafci iyo waqfigii iyo qaabkii uu wax u maqlay siduu wax usoo guuriyey ayuu dabdinaa qaala wuxuu yidhi waqtu salaati duhri salaada duhur waqtigeeda maa lam taxdur ilcasru waa intaynan casirku ounan imaanin in allaale intuunan casirka imaanin duhur waa jira wa waqtu salaati alcasri salaada casr waqtigeedana maa lam tasfara ashamsu qoraxda intaynan jaallo noqonin ayb marka maa lam tasfara ashamsu waqtulikhtiyaarkii buu ka hadlaa dabcan ilaa qoraxdu intay joogtaba isaga jawaas ahaan waa la duka karaa casirka wa waqtu lmaqribi maqribka waqtigiisana maa lam yasqud waa intounan dhicin thawru shafaqi cirka guduudkiisa yacnii faafitaankiisa intounan baabi-in maqribka markay qoraxda dhacdoo la tukadoo kale cirka waxaa ku faafsan dabcan yacni wuxuu leeyahay guduudaa ku jira shafaq shafaqa intishaarkiisa intounan dhicin waa la tukan karaa calaa haadaa marka maqribkii wuxuu siiyey awal iyo aakhiro u yaalay waa qowlka qadiimka shaafici ayaa kan ku dhisan wa waqtu lcishaai cishaha waqtigiisana maa lam yantasif illeylu waa intuunan habeenka nus gaarin marka maa lam yantasif illeylu waqtulikhtiyaarkuu ka hadla wailaa waqtuljawaas wuxuu ku gaaraa cishaha ilaa waaga uu ka baryay waa jiraa jawaas ahaan oo qofku markuu bacda nisfi leyl tukanayo salaada uu dukanayo addo waayo qalla ma aha waana sida marka jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan cumarna waa laga wariyaa oo ibnu kathiir musnad ulfaaruuqa iyo saa ahaa sidaas oo kale uga warina iyaga shaaficiyada marka waxay jawaabaan xadiidkan oo kale uga jawaabaan xadiidka abi qataada oo waxay leeyihin xadiid abi qataada wuxuu leeyahay laysa fi الnowmi tafriiطu inama الtafriiطu calى man lam yusali الsalaata xataa yajiiءa waqtu salaati اlأkhraa qofku hadduu hurdo dhib ma laha hurdo hadday uga tagto laakiin qofka mufaridka ee gabood falay waa qofka salaadii aan tukanin ilaa tii kale ay kasoo gasho waxaa laga qaadanaa bay dheheen marka salaad ilaa midda kale ay kasoo gasho waqtigeed waa joogaati ee salaada subax see la yeelaa marka iyo duhurka waqti dheer baa udhexeeya soo maha duhurka iyo subax waxay yidhaahdeen marka bil ijmaaca taas looga reebaa ijmaacaa khasisaya shaaficiyadii marka iyada waxaa u yaalla haddana salaadii maqrib cala alqowli اljadiid marka lagu la qabto maqribkii waqti ou tegay cishana ounan jooginaa jiro cala alqowli اljadiid ma ayla socotaan jadiidku waa intii shan ragca laga tukado inta laga weyse qaata laga adimo la aqiimo salaad laba ragca la tukado saddexdii maqribka la tukado wixii ka dambeeya waa tegey ayuu leeyahay haddii marka qowlkaa la qabto isaga marka maxaa lagu taksiisinaa qowlkaas waxaa ka dhalanayo waqti maqribna ou tegay cishana ounan imaanin inuu jiro ayb marka waxyaabaha marka ibnu xajar uu sheegay oo iyaga xujo ku noqon karo wa waqtu subxi subaxa waqtigiisana maa lam tadluci shamsu waa intaynan qoraxda soo bixin maxalu shaahidka marka aakhiru waqti lmaqrib waay wabihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdillaahi wahuwa safaar abu sahl albasriyu hiqat waaxmed bnu sulaymaan wahuwa aruhaawiyu hiqat ayضa qala xadaanaa abu dawuud wahuwa alxafariyu waa cumar bnu saciid cumar bnu sacd bni cubayd alxafariy can badri bni cuثmaan wahuwa alumawiyu اlkuufiyu hiqat qaala qaaladaa faacilkeeda waa abu daawuud waa abu daawuud qaala abu daawuud wuxuu yidhi amlaa calaya waa ii yeeriyey badr bnu cuثmaan qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu bakr bnu abi muusaa qaalada dambena marka waxaa dhahayo qaala wuxuu yidhi badr xadaanaa abu bakr bnu abi muusa can abiihi qaala ata nabiya sala allahu alayh waali wasalam saa-ilun baa u yimid yas'aluhu can mawaaqiiti salaati su-aalayo falam yarudda calayhi shay-an waxba uguma uunan jawaabin faamara bilaalan bilaal ayuu amray faaqaama bilfajri fajarkiiba u aqimay xiina nshaqa markuu waagu dhambalmay uma amarahu waa amray haddana faaqaama duhra xiina zaalat shamsu walqaa'ilu yaquulu duhurkii wuxuu aqimay markay qoraxdu wareegtay walqaa'ilu yaquulu midka dhahayana uu dhahayo intasafa annahaaru yacni maalintii nus waa joogtaa markaan wa huwa isaguna aclamu uu ogyahay huwa yaclam kaley ka dhigantahay waa ogyahay laakiin markuu leeyahay maalintu waa kala bar maahan inuu shaki qabo waa ogyahay isagoo og yani walqaa'ilu yaquulu intasafa annahaar adiga marka duhurka ay qoraxdu wareegto maalintii kala bar inay tahay baad ya waa og tahay yacni markuu qofku is yiraahdo waayo maalintu waa kala bar hadda uma amarahu faaqaama bilcasri an yuaqima washamsu murtaficatun qoraxdiio sarrayso uma amarahu waa amray faaqaama bilmaqribi buu aqimay xiina qarabat ishamsu markay qoraxdii dhacday uma amarahu waa amray faaqaama bilcishaai xiina qaaba shafaq uma ahara alfajra min alqadi berri fajarkiibuu dib u dhigay xiina insarafa ayb markuu gadoomay wlqaa'ilu yaquulu dalacat ishamsu yani salaadii wuxuu ka baxay isagoo qofka uu isleeyahay talow qoraxdii ma soo baxday sida ay aada iftiin ugu tahay uma ahara duhra duhurkii buu dib u dhigay ilaa qariibin min waqti alcasri biاlamsi wax u dhow waqtigii shalay uu casrka tukaday ku dhow uma ahara alcasra casrkii buu dib u dhigay xataa insarafa ilaa uu ka baxay salaadii walqaa'ilu yaquulu qofka qaa'ilkana uu dhahayo ixmarat ishamsu qoraxdii waa guduudatayba armay qoraxdiiba dhici rabtaa jaallata uma akhara almaqriba xataa kaana cinda suquudi shafaq maqribkiibuu dib u dhigay ilaa cirka guduudkiisa inuu baaba-o lagu dhowaaday agtiisa ay ahaatay uma akhara alcishaaa buu dib u dhigay ilaa hulusi leyli uma qaala alwaqtu fima bayna haadayni wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa zayd bnu lxubaab huwa alcukliyu qaala xadaanaa khaarijatu bnu cabdillaahi bni sulaymaana bni zayd bni haabitin wahuwa almadaniyu saduuqun lahu awhaam yaziid bnu ruumaan markuu ka warinayo laakiin waxyaabuu kala gooni noqdaa ibnu cadiy sida uu kaamilka ku sheegay qaala xadaanii xuseyn bnu bashiir wa huwa xuseyn bn alxuseyn bnu bashiir ibni salmaan ow sallaam ayb qaala xadaanii alxuseyn bnu bashiir bni sallaam waqiila salmaanna waa la yidhi mowla alansaar maqbuulu rawaa lahu الnasaa-iyu faqad can abiihi aabihii markaa wa huwa bashiir bnu salaam ow salmaan almadaniy mowla safiya saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu raggan imaamu dahabi isaga jahaale iyo waxbuu ku sheeg sheegay qaala dakaltu ana laakiin towhiiq way leeyihiin dabcan qaala dakaltu ana wa moxamed bnu caliyin aniga moxamed bnu cali ayaa galnay buu yidhi calaa jaabir bni cabdillaahi baan u galnay alansaariy moxamed bnu calina waa moxamed bnu cali bni lxusein abu jacfar ilbaaqir faqulnaa lahu waxaanu ku niray akhbirnaa nooga sheeg noo sheeg can salaati rasuuli llahi sal l slam nabiga salaadiisa wadalika kaagaasuna wuxuu ahaa zamana alxajaaj bni yuusuf waqtigiisa faqulnaa aayib qaala wuxuu yidhi kharaja rasuulu llahi sal l slam nabigaa soo baxay fasalla duhra buu tukaday xiina zaalat ishamsu qoraxda markay wareegtay wa kaana alfay-u hooskuna uu ahaaday qadra shiraaki kabta suunkeeda shiraag waa kabta suunkeeda markuu la ekaaday hooska ayb uma salla alcasra casarkii buu tukaday xiina kaana alfay-u hoosku marku noqday qadra shiraaki suunka wax la eg iyo wadilli rajuli iyo ninka hooskiisa xadiidkan aada fiiriya waa xadiidka laga qaatay fay-u zawaalka fay-u zawaal xadiidka laga qaatay ka wa wuxuu ku leeyahay nebigu casirkiibuu tukaday goormuu tukaday qofka iyo hooskiisa markay isla eg yihiin oo ay dheer tahay suun in la egna ay zaa'id ku tahay kabta suunkeeda in la eg hooska marka kabta suunkeeda la eg maxaa waaye waa fay-u zawaalkii waaye waa alfay-u lasliy hooska asalkana waa la yidhaahdaa fay-u zawaalna waa la dhahaa marka aada leedahay marka casir waxaa la tukadaa shay walba marka uu la ekaado hooskiisa kutubaha fiqiga maxay ku darayaan wasaada qaliilan bay ku dhahayaan ama mararka qaar waxay yidhaahdaan siwaa fay-i zawaal marka laga gooyo hooska zawaalka jiro hooskaasna marka waa sheegnay xadiidkeeda marka waa kanaan ilaa wuxuu leeyahay casirkuu tukaday xiina kaana alfay-u qadra shiraaki wadilli rajul ninkii hooskiisa oo lagu daray suunkii inteedii suunka inteedii waa inta laga jarayay waa awel ayb uma salla almaqriba marka qadra shiraag hoosku mar walba intaas mau la ekaana mar walba kab suunkeed maa laga jaraa maya waa in la cabira waay leanna maxaa yeeley nebigu yani dhaacdadaani makay ka dhacday hooska mako iyo meel kale waa kala duwanaanaya hooska qabowga iyo waqtiga kuleylka isku qadar ma aha hooska marmarownanba jirinba fay-u zawaal oo dhanba oo hooska adiga uu kugu dhex jiraa mararkaasoo kale waa in hadba la fiiriyo oo qofka muwaadinka intuu sameeyo hooskii shay intuu dhulka ku mudo markuu waagu qoraxda ay soo baxdo ee markaa waqtiga ay qoraxda wareegayso la fiiriya marka hooska markaas jiro qadarkaas ayaa laga jaraa hadhow ayb uma salla lmaqriba maqribkiibuu tukaday xiina qaabat ishamsu qoraxda markay dhacday shaarica uga wada xikmaduu ka leeyahay owqaadda in lagu saleeyo qorax iyo hoos iyo shafaq iyo waagu inuu dhashay iftiinkiisa iyo in lagu xiro xikmadaa ku jirto xikmadduna waxay tahay cibaadadan waxaa laga rabaa nin wax qori karo oo xisaab yaqaan iyo ninaan xisaab aqoonin labadaba waa laga rabaa salaadan waxaa la rabaa ninka geeliisa jiro inuu tukado waqtiga uu ogaa karo labadooda marka waxay fahmi karaana lagu xadidayba hooskan iska socdo iyo qoraxdan ayaa lagu xadiday cibaadaadka dhan u fiirsan waxaa lagu xadeeyey wax ay dadku fahmi karaan haddii soon ay noqon lahayd hadduu xaj noqon lahaa hadday noqon lahayd yacnii salaadii awqaadeedii mawaaqiideedii qorax iyiyo hoos adiga haddaad reer magaal tahay iyo haddaad reer baadiye tahayba hooskaas iyo qoraxda waa fahmaysaa marka dadka qaar baa marka waxay yidhahdaan waxaan waa laga baxay waxaa la isticmaalaa marka qoraal xisaabaad ayaa la gelayaa marka hoosku inta la xisaabaadku waa lagu shaqey karaa dhib ma laha haddii si tadqiiqa inta loo sameeyo jadwal la dejiyo laa ba-sa laakiin jadwalka ninaan degso aqooninaa jiro salaadda ma iska dhaafaa ninkaas maa marka dadka in looga dhiga ilaa o ilaa jadwalkana qasab ma aha jadwalkana in la yidhaahdo wuxuu taraayo malena sax ma aha leanna jadwalku mararka ay daruur jirtoo kale ama hooskii uu adkaadoo kale isaga laftiisa wax lagu xisaabtami karo waa ijtihaad nooc ijtihaad dadka qaar marka waa ka waa aaday uga badbadiyeen xisaabaadka qaar baa marka waxaan waxaan ogaa beri waxay soo saareen fadwo ay leeyihiin hadday dad muslimiina oo cuduul ah bisha ay arkaan ramadaan toban labaatan soddon hadday rabaan ha ahaadeen xisaabaadkuna lagu keenay inaynan caawa dhala karin bisha xisaabta oo cabirka iyo manaasilulqamar iyo lagu keenayan ujeedaa bisha sagaal iyo labaatan waayo maanta manaasilulqamar xisaabaadkeedii waxaa lagu ogaaday iyagu waxay soo sheegeen inaan la arki karin bisha caawa hadday dad yidhaahdaan waa aragnay ma laga yeelayay yihaahdeen shaahidkaas ma la aqbalayo maxaa dhacay waxay yihahdeen shaahidka inuu iska gafsan yahay inuu qalad sheegayo iyaa dhici karto kan laakiin waa qadci bay dhaheen qaci iyo dani baa iska hor imaaday qacigaa la qabsanaya yidhahn xisaabaadkii qaci bay ka dhigeen iyada lafteeda wax berri isbedeli kara waa hadhahan formaladan halkaanay ka qaldantay formala kalaa yaa timid yaa imaan kara marka in laga dhiga qaci iyada lafteeda war ah marka dad muslimiina loo qaateen haddii ay sheegaan bisha oo ayna macquul tahay macquulka waxaan ujeedaa sagaal iyo labaatan waayo maanta oo kale iyagiyaa bishii arkay waa aqbalha qaaliga ayb waayahay uma salla almaqriba maqribkiiba uu tukaday xiina qaabat ishamsu uma salla alcishaaa xiina qaaba shafaq uma salla alfajra xiina طalaca alfajru uma sallaa min alqadi aduhra ba uu tukaday xiina kaana dillu hoosku markau noqday duula rajuli ninka dherarkiisa uma salla alcasra ba uu tukaday xiina kaana dillu rajuli milayhi labalaab markau noqday qadra maa yasiiru raakibu inta uu qofka raakibkaa socdo sayra alcanaqi socod weliba orod ah deg deg ah ilaa dilxulayfati uu ku tago yacni maalintii dambe casirka wuxuu tukaday hooskii markau labalaab noqday shayga hoosku marka goorta uu labalaab noqonayo aduu waa koob iyo toban saaca wax dhiman iyo meelahaas taqriiban markaas oo qofkii tukaday hadduu ordo dulxulayfo uu gaarayo ayb uma salla lmaqriba maqribkii buu tukaday xiina qaabat ishamsu markay qoraxda dhacday isma bedelin marka maqribka sida muuqato uma salla alcishaaa ilaa huluثi اleyli ayuu tukaday huluثu leyl aw nisfi اleyl shaka zaydun baa shakiyay uma salla alfajra fajarkii buu tukaday faasfara waa caddo geliyey marka intaa hadda wuxuu noqdan lahaa maqribka aakhiru waqtihi marka hadda aakhiru waqti lmaqrib dee aakhir mabale isaga markaas hal waqti low ka dhigay labada maalin waana soo marnay riwaayaadka qaala baabu karaahiyati الnawmi bacda salaati اlmaqrib salaada maqrib kadib hurdada nicida la nacay in la seexdo yani maqribka kadib cishaha ka hor وبه qال أخبرنا محمد بن بشhار وهو بندار qال xdثna يحyى qال xdثna عوف وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي qال xdثnي سyار بن سلامة qال dخلت على أbي برزة فسأله أbي aabahay baa su-aalay kيfa kana رsuل الlه صلى اه عل وسلم يصلي المكتوبة نبga salaadaha فردka see u tukan jiray qala kana يصلي الهجيرa werwerka salaadiisa allatii tadcuunahaa aada ugu yeeraysaan idinka al uulaa salaada hore yani salaada duhurow ka wadaa haajirada ama hajiirkuna waa markay qoraxda aada u kulushahay oo maalin weynta ay tahay alhajiir waa maalin weynta xiina wuxuu tukan jiray marka tadxadu shamsu qoraxdu ay iilato wa kaana yusalli alcasra ayuu wuxuu tukanayay casirka xiina yarjicu axaduna ilaa raxlihi midkeen marka uu yacni u laabto gurigiisa fii aqsa almadiinati ku yaallo wa shamsu iyada oo xayatun nooshahay midkeen marka uu gurigiisa u laabto oo madiine meesha ugu shishayso ah iyadooy qoraxdu nooshahay waana waa hormari jireen wa nasiitu waan iloobe maa qaala fi lmaqribi maqribka wuxuu ka yidhi wa kaana yastaxibu wuxuu jeclaysan jiray an yu-ahira alcishaaa cishaha inuu dib u dhigo allatii tadcuunaha alcatamata salaada aada caweysinta ku magacaabaysaan wa kaana yakrahu nnawma qablahaa wuxuu nacayay horteed in la seexdo walxadiida iyo sheeko bacdahaa gadaasheeda wa kaana yanfatilu min salaati alghadaati salaada subax wuxuu ka bixi jiray xiina yacrifu rajulu jaliisahu qofku marka uu garto qofka la fadhiyo wa kaana yaqra-u bisittiina ila almia lixdan ilaa boqol ayuu ku aqrinaya qaala baabu wali waqti اlcishaai cishaha waqtigiisa awalkiisa cadayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can xuseyn bni caliy bni xuseyn ayb wahuwa xuseyn bnu cali bni xuseyn bni caliy bni abi aalib saduuq muqil ma axaadiid badnayn qala ahbaranii wahb bnu kaysaan qala xadaanaa jaabir bnu cabdillaahi qala jaءa jibriilu calayhi الsalaam ilى الnabiy sal l slam xiina zaalat shamsu faqaala wuxuu yihi qum istaag yaa muxamedu fasali duhra duhrka tuko xiina maalat shamsu qoraxda markay iilatay uma makata waa nagaaday xataa idaa kaana fay-u rajuli ilaa qofka hooskiisu ou noqday milahu isagoo kale jaahu casr casarkii buu u yimid faqaala wuxuu yihi qum yaa muxamed fasali lcasra uma makata xataa idaa qaabat ishamsu jaa-ahu qoraxda markay dhacday buu u yimid faqaala qum fasali lmaqriba maqribka tuko faqaama fasallaahaa xiina qaabat ishamsu markay qoraxda dhacday sawaan uma makata xataa idaa dahaba shafaqu jaa-ahu faqaala qum fasali lcishaaa cishihii tuko waa kan maxalushaahidka faqaama fasallaaha uma jaa-ahu xiina sadaca alfajru waagu markuu iftiimay fi subxi faqaala qum yaa muxamed fasalli faqaama fasalla subxa uma jaa-ahu min algadi xiina kaana fay-u rajuli milahu faqaala qum yaa muxamed fasalli duhru tukana fasalla duhra duhurkii buu tukaday uma jaa-ahu jibriilu baa u yimid calayhi salaam xiina kaana fay-u rajuli milayhi marku noqday faqaala qum yaa muxamed fasalli casrkii fasala alcasr uma jaaءahu lilmaqribi xiina qaabat ishamsu waqta waaxida hal waqti lam yazul canhu ma uunan yani ka dhaqaaqin zaala yazuulu waati lam yazul canhu kama dhaqaaqin waqtigaas waqtigii shalay unbaa uu tujiye uu tukaday ayb faqaala wuxuu yidhi qum fasalli istaage tuko fasallaa waa tukaday almaqriba maqribkii buu tukaday uma jaaءahu lilcishaa'i buu u yimid xiina dahaba huluثu leyl markuu tegay alwal hore faqaala qum fasalli fasalla alcishaءa uma jaaءahu lisubxi xiina asfara jiddan caddo galay faqaala qum fasalli fasalla subxa faqaala maa bayna haadayni waqtun kulluhu labadan inta udhaxaysaa waa waqti dhammaan baabu tacjiili اlcishaai cishaha dadejintiisa wuxuu ku yimid wabihi qaala akhbaranaa camr bnu caliy wmoxamed bnu bashaar qaala xadaanaa muxamedu wahuwa qundar qaala xadaanaa shucbatu can sacdin sacd bnu ibraahim can muxamed bni camr bni xasan waa muxamed bnu camr bni xasan bni caliy bni abi aalib wahuwa iqatu qaala wuxuu yidhi qadima alxajaaju xajaaj ayaa soo galay fasalanaa ja fasa'alnaa jaabira bna cabdillaahi jaabir baan su-aalnay fasa'alnaa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal ly slam yusali duhra duhurkuu tukan jira bilhaajirati maalin weynta walcasrana waa tukan jira washamsu baydaa'u naqiyatun qoraxda iyadoo cadoo saafi ah waalmaqriba ayuu tukanaya idaa wajabat ishamsu markay dhacdo qoraxda wاlcishaaa axyaanan kol kaana wuxuu ahaa idaa ra'aahum haddii uu arko qad ijtamacuu inay soo urureen cajala waa dadejinaya waidaa ra'aahum haddii uu arko qad abda-uu inay dib u dhaceenna ahara waa dib dhigaaya meeshaan mas'ala laga qaadanaya mas'alada marka waxay tahay haddii waqtiga awalkiisa iyo jamaacada aynan iskeenaynin see qofku muxuu sameynaya jamaacada mau iskaga tagaa awalulwaqti mau tukanaa mase fadiilada oo awalulwaqtigu iska daynayaayo jamaacadau aadaya ibnu daqiiq ilciid wuxuu leeyahay jamaacadaa la aadaa xadiidkaanaana daliil u anacam oo nebigu sal ll cl slam awalulwaqtiga hadduu arka inay jamaacadu aynan badnayn oo ay kasoo dib mareen markuu arko iyaguu sugaayay markay imaadaan ay soo ururaan ayaa la tukanaya marka awalkii baa laga tegay waqti awalka aan ahaynaa la tukaday liljamaacaana saa loo yeelay jamaacada darteed haddii marka ka waran waqtiga laga bixinayo ama yacni imaata lagu samaynayo la dilayaba waqtiga oo macnuhu maalan casirkii oo kale waxaa la tukanayaa qoraxdhaca agteeda markaas maxaa la sameynayaa marka xadiidka xadiidka muslim wuxuu leeyahay salli salaata liwaqtiha adiga salaada gurigaaga ku tuko waqtigeeda ayaga markay tukanayaan imaw la tuko si markaas khilaaf iyo furqa iyo aan loo kicinin markaas laakiin waa marka de salaadii la dilaayo waqtigeeda laakiin haddaan la dilaynina xoogaa yar un dibdhig yar ay tahay iyo waa la yska sugaan qaala baabu shafaqi shafaqii ayuu u baab yahay cadayntiisa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu qudaama wahuwa almisiisiyu hiqatu qaala xadaanaa jariiru can raqabata wahuwa raqabata bni masqala raqabatu bnu masqalata alcabdiy hiqatu maamuun can jacfar ibni iyaas ahdaaya kaan soo marayna waa abu bishr ibn abi waxshiya can xabiib bni saalimin can nucmaan bni bashiir qaala wuxuu yidhi ana aclamu nnaasi anugu waxaanahay dadka kan ugu aqoon og ugu aqoon badan bimiiqaati hadihi salaati salaadan waqtigeeda cishaai laakhirati salaada dambe cishaha dambe kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusalliihaa inuu tukanayo lisuquudi اlqamari cinda suquudi اlqamari lam bimacnaa cindahu dayaxa dhicitaankiisa lihaalihatin habeenka saddexaad bisha markay saddex tahay marka uu dayaxa dhaco ayuu cishaha tukan jiray waqtigou dhacaa marka marka ay bisha saddex habeenka saddex ay tahay ayaa dayixu markuu dhaco waqtigaasu cishaha tukan jiray buu leeyahay aduu marka waa iska laba saac meelahaas saan filan kulle xoogaa waqti saasay sheegaan laba saac laba saac xoogaa saasaa ka muuqato shuruuxda shuraaxda laftooda tirmidigana xadiidkan waa kusoo marnay waaya marka waqtigaasuu cishaha tukan jiray xadiidkan hadda sanad ahaan baxdi yaraa ku jiro jacfar bnu iyaas can xabiib bni salim can inucmaan bni bashiir saasuu raqabat bnu masqala uu u wariyey jacfar bnu iyaas uga wariyey shucba iyo abu cawaanana waxay uga wariyeen can abi bishrin jacfar bnu iyaas waay can bashiir bni haabitin can xabiib bni salim meeshaas maxaa ku jiraan qofaa ku jira bashiir bni salim yacnii jacfar xadiidka xabiib ibni saalim kama warinina ninaa u dhexeeya isaga iyo xabiib ninkaana marka waxa uu yahay bashiir ibnu haabit waana sida marka shucba iyo abu cawaana iyo ay u wariyeen tirmidina taasuu rajaxay idan marka riwaayadan maxay noqone irsaalaa ku jiro irsaal khafi a baa ku jira riwaayada kale oo ziyaadada wadato ziyaadada waa saxiix marka min baabi اlmasiid ma noqonaysa ziyaadada ayb wabihi qaala waana riwaayadda waa keenaa laftiisa nasaa-i feeri hadda wabihi qaala akhbaranii cuثmaan bnu cabdillaahi wa huwa hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa cafaan wahuwa bnu muslim asafaar qaala xadaanaa abu cawaana waatan riwaayada abi cawaana marka oo shucbana waafiqsanayd can abi bishrin can bashiir bni haabitin can xabiib bni saalimin can inucmaan bni bashiir qaala wallaahi inii la aclamu nnaasi baan ahay dadka kan ugu aqoon og biwaqti hadihi salaati salaadan waqtigeeda salaati alcishaai alaakhira salaada dambe cishaha dambe kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusaliihaa waa tukanayay lisuquudi alqamari lihaaliatin qoraxda markay dhacdo agteeda habeenka saddexaad bisha ay saddex tahay marka sanadkaana xoog badan marka oo culimo badan ay rajaxeen riwaayada horena marka irsaal khafi ah ayaa ku jiro hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed